bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii nadmu durar ama alfiyati الsuyuuطi lilimaam الsuyuuطiyi raximah اllah waxaan ku soo jirnay kitaabaة اlxadiid beydadkii hore وينbغي ضبط الxروف المهmلة بنqdha و kaتبi xرف أسفلة markaan soo haynay xarفka مhmلka ah sida loo dabdiyo xarفka yacni aan dhibicda lahayn siinka oo kale binaqdihaa in la dhibicsiiyo hoos laga dhibicsiiyo ow kaتbi xarفin أسفلة ama hoostiisa in lagu dhigo xarafkiiba oo qoran kelmaddii maثaلا kelmad siin ku jirtaa la rabaa in siin muhmala inay tahay in la ogaado hoosteeda ayaa siin lagu qoraya ow hamsatin ama hamse in hoos looga dhigo ow fowqahaa qulaama ama kor in ciddi oo kale looga qoro ciddida waa sabcada hadda carabiga saas ah ow fatxatun ama kelmadda muhmalka in xariiq yar korkeeda xariiq saas in loo jiido fatxo camal ah ow hamsatun calaamaha markuu leeyahayna ow hamsatun calaama waxaa weeyaan in hamsada kor laga siiyo hamse in hoos looga qoro ama in kor laga siiyo tii hore waxay ahayd waxa hoos lagu dhigaayo middaan dambana kor wax lagu dhigaayo ow hamsatun siinkii korkiisaa hamse lagu dhigaa hamsa hamsadaas marka waxay deliil u noqonaysaa xarafkan inuu muhmal yahay shiin inuunan ahayna inuu siin yahay ayaa loo fahma ayb meeshaas waa taasayb qaala الnaadim raximah اllah wakharijan ligayri aslin min wasط waqiila dabib khawfa labsi maa saqad wakharijan takhriiji ligayri aslin asal hayrkiis u takhriiji min wasad dhexda ka takhriiji waqiila waxaa la yidhi dabib qataar oo waxaad ku qortaa saad saad afkiisa qor korkeeda ku qor khawfa labsi maa saqad maxaa sidaa loo yeelayaana khawfa labsi maa kii ku dheehgeliddiisa cabsi laga cabsanayo darteed saqada dhacay annaga waxaan soo sheegnay xarafka saaqidka sida loo qoro waa ka soo hadalnay kelmad asalkii ku jirtay kelmad asalkii ka mid ah kitaabka oo adiga kaa dhacday oo kaa maqan sideed u haleeshiinay mas'alo waa ka soo hadalnay halkan hadda wuxuu ka gelayaa kelmaddan adaa raba inaad ku darto asalkii ka mid ma aha sharax iyo wax lamida oo kale waxaa rabtaa kelmad asalka ku jirta inaad oo qariib ah inaad macnaysato adiga marka hadalkaagan oo sharaxa kelmaddaas ah xaggee lagu dhigayaa daraftaa lagu dhigayaa sadarka geeskiisaa lagu qoraa ha lagu qoreen laakiin xarafkan la caddaynaayo oo la bayaaninaayo isaga see lagu garanayo wuxuu ku yidhi wakharijan takhriiji ligayri aslin asal hayrkiis yacnii wax aan asalkii ahayn takhriiji oo wax u qor min wasad dhexda ka takhriiji dhexda marka muxuu ka wadaa kelmaddii maalan waa adag tahay inaad takhriijisaa rabtaa korkeeda waxaa uga qortaa xagga kore wasadku wuxuu ka wadaa kor kelmadda aad rabto inaad macnayso korkeeda xariiq yar saar xariiq fatxo camala ku qoro saar geeska tag marka qor wixii aad rabtay qor marka xaashiyey oo geeskaaga marka ku qor taas waa dariiq waqiila waxaa la yidhi dabib ha yeelin sidaase tadbiib samay qataar tadbiibku marka waxay tahay kelmadda aad rabta inaad macnayso korkeeda calaamatu dabbadii ku qor dabbada waa soo sheegnay waa saad afkiis kor uga qor kadib geeska taga iska qor marka wixii aad rabto marka macnaha aad rabto qor tadbiibka ayaana fiican baa la yidhi sababta waa maxay khawfa labsi maa saqad wixii saqdiga ee dhacay inuu ku dheeh gala midkan dambe cabsi laga cabsanayo darteed oo markii yacnii waxaa weeyaan haddii marka fatxa iyo kor laga qoro warqad kor looga yacnii xariiq kor laga qoro waxaa dhici karto inuu ku dheeh galo kelmaddii saaqidka ahayd ee dhacday saqdigii inuu ku dheeh galo sababka ugu dheehgelaya waxay tahay kelmad markii ay ka dhacdo see u qori jirta adiga maxaa la samayn jireen khad oo dhuuli oo dherer ayaa saas intaad kelmaddii meeshii ay ka maqan tahay intaa ka bixiso qad dheer ayaa haddana mid cardiyo ballaara saas u bixinaysa waxaa dhici karta marka qofku inuu is yidhaahdo khadkan markaad kor uga qorto hoosna u jiid inuu intuu hoos u jiido hadhow tii ay ku qaldantaa dhici karto tadbiibkaba iska same iska khataarma waqarijan liayri asli ligayri aslin min wasad ka takhriiji waqiila waxaa la yidhi dabiib iska tadbiibiyo qataar khawfa khawfa labsi maa kii dheehgalkiis cabsasha laga cabsanayo darteed saqada dhacay xarafkii saaqidka wixii dhacay saqdigii iyo inay isdhex galaan arrintan cabsi laga cabsanayo darteed maa saxa fii naqlin wamacnan wahwa fii macridi shakin saxa fowqahu qufii halkaanna wuxuu ka gelayaa wax kitaabkaaga ku yaallo naqli ahaan u saxiix ah naqli ahaan waa u saxiix macno ahaanna waa u sax laakiin waxaa laysdhihi karaa war waxaan umay sidaan ahayn maalan kelima macnaheeduna saxay ahayd naqliga aad shiikhaaga ka soo guurisayna iyo kitaabka aad ka soo guurisayna sax uu yahay laakiin qofka akhrisanaayo shaki ku keeni karto oo uu isdhihi karo war kelmaddan amaynan ahaynoo middaas amay tahay qofka shaki geli karto wax waxaa jira ma ogtahay saxan macno ahaan iyo naqli ahaan laakiin halis u ah laakiin halis u ah shaki halis u ah tan noocaas oo kale maxaa lagu samaynayaa marka iyada markaa sax calaamatu sax ayaa lagu qorayaa kelmadda hadday macno ahaanna sax u tahay naqli ahaanna sax u tahay laakiin qaariga ay shaki geli karto korkeeda waxaa lagu qorayaa sax ayaa lagu qorayaa ninka qaarigaa marka markuu akhriyo wuxuu dareemayaa marka kelmaddaani inay naqli ahaan iyo macno ahaan sax u tahay shakigi waa ka baxan ayb maa wixii saxa ansaxay fii naqlin naqli dhexdii ku ansaxay wa macnan wa fii macnan macno dhexdii ku ansaxay wa huwa walxaal huwa isaguna fii macridi shakin shaki halis u ah shaki halistiis ah qufiya waa la raacay ee saxa calaamaddaa saxa ayaa qufiya loo raacay fowqahu isagoo korkiisa saxa calaamadda saxa ah qusida lafduhu waay waa mubtado marka saxa oo kelmaddaa yacnii iyada yaa qufiya loo raacay fowqahu yacnii fowqa haadihi اlkelimati kelmaddan korkeeda kelmadda korkeeda tartiib un sax un ku qoro sax ow saxa naqlan wahwa fi lmacnaa fasad dabib wamarid fowqahu saadun tumad ow amase saxa maa saxa wixii ansaxay naqlan min jihati naqlin xagga naqlinta iyo soo guurinta wixii ku ansaxay waalxaal huwa isaguna fasada fasaaday filmacnaa xagga macnaha fasaaday waxaa naqligii waa sax shiikhaagiisaa uga soo guurisay sida aa uga soo guurisay shiikhaaga saad uga soo guurisay iyo sida aa kitaabkiisa uga soo naqlisa waa u sax naqli ahaan waa kuu saxan tahay laakiin macnaheedaa qaldan icraab ahaanay bu qaldan tahay naqligaaga waa kuu sawaab laakiin icraab ahaan iyo yacni qalad baa meeshaas ku jira laakiin adiga waxaan aad soo guurisay adiga gefka ma ahane shiikhaagii baadba sidaas uga naqlisay oo uga soo guurisay ama kitaabkii asalka ku ahay ayaad sidaa uga soo naqlisay uga soo guurisay laakiin xagga macnaha waa faasid sidee la yeelaa iyada tadbiib waa la qataarayaa kaas macna tadbiib iyo tamriid waa isku macno marka saad madaxiis umbaad ku qoraysaa waa taagay marka xeersaa umbaad u jiidaysaa ayb ma laabaysid laakiin hore u sheegno aw saxa aw amase maa wixii saxa ansaxay naqlan xagga naqliga soo guurinta xaggeeda ku ansaxay waalxaal huwa maaguna fasada uu fasaaday filmacnaha xagga macnaha dabib qataar wamarid tamriidi fowqahu isagoo korkiisa tamriidi oo korkiisa waxaad ku dhigtaa saad madaxiis ku dhig tadbiibku iyo tamriidku maxay yihiinna hadduu kuu sheegayaa saadun huwa tadbiibka iyo tamriidku saadun saad weeyaan saadkaas oo tumaddu la jiidaayo saad aan la soo laabaynin oo la jiidaayo kor uga dhigna hadda tadbiibka marka meeqa waxaan u soo sheegnay kelmadda la takhriijinaayo waa u soo sheegnay korkeeda in la qataaro waxaa kaloon u sheegnay maa saxa naqlan wa fasada macnan waxay naqli ahaan u ansaxay macno ahaan laakiin fasaaday calaamatu tadbiib buu leeyahay casharkii horena qaaran ku sheegnay kadaaka fi اlqaطci wa fi اlirsaali wabacduhum akada fi اtiصaali ayb tuudacu waa la qoraa haadihi اlcalaama calaamaddan saadkan la taagay oo la jiiday baa la qoraa kadaaka sidaadaas oo kale fi اlqaطci fii maxali اlqaطci meesha inqiطaaca uu ku dhacay ayb wa fi اlirsaali wa fii maxali اlirsaali meesha irsaalku uu galay ayaa calaamaddan lagu qoraa halkanna yacni beydkanna wuxuu leeyahay sanadka meesha inqidaaca oo ku jiro calaamatu tadbiib baa korka looga dhigaa looga qoraa maalan sanadkii inqidaac baa meel uga jiro meesha oo uga jiro korkeeda khataarya tadbiib saar dabbada saar wa fil irsaalina meesha irsaalka uu ku dhacaayo uga jirana korkeeda calaamatu tadbiib saar dabbada intee kale loo isticmaalaa meesha kaleo loo isticmaalo waa meelma waa maxalu lirsaali wa maxalu linqiaac dabada waa la saara wa bacduhum muxadisiinta qaarkood akkada waa adkeeyey fi itisaalin yani wabacduhum qaarkood akkada waa adkeeyey fi itisaalin itisaalkii ayuu ku adkeeyey meesha yacni mawsuulka laftirkeeda oo sanadku mutasilka uu ka yahay yaa qaar waxay ku xoojiyeen inay ku qoraan saad markaa la taagay licadfi asmaa'in bisaadin baynahum waاkhtasara tasxiixa fiiha bacduhum licadfi asmaa'in tu'taa waa lala imaadaa dabbadaas tadbiibka iyo tamriidka licadfi asmaa'in asmaa sixitaankooda isku cadfideeda agteedaa loola imaadaa licadfi asmaa'in cinda cadfi asmaa'in asmaa marka la isku taxaayo laysku cadfaayana calaamaddan dabada waa la isticmaalaa ayb licadfi asmaa'in bisaadin baynahum tu'taa waa lala yimaadaa bisaadin saad baa ayaa lala yimaadaa licadfi asmaa'in cinda cadfi asmaa'in asmaa isku tixidooda agteeda baynahum iyaga dhexdooda la yeelo ayb qaybtanna waxaa weeyaan waxaa kaloo loo isticmaalaa tadbiibku asmaa'da isku cadfan maalan wuxuu yidhi xadaanii fulaanu wafulaanu wafulaanu ayuu yidhi laba magacee kasta inta u dhaxayso ayaa dabada calaamadii dabbada saar ama waawdii buu ka tegay xadaanii fulaanu fulaanu fulaanun buu yidhi labada laba magacee kasta dhexdooda dabba saar labada magac meesha u dhaxayso korkeeda calaamadan dabbada ku qor sababta loogu qoraa waa maxay waxaa loogu qorayaa inaan loo malaynin can meesha ka dhacday can meesha ka dhacday si aan loogu malaynin oo qofku waxaa dhici karta inuu u maleeyo asmaa'dan laysku taxay inay kala werinayaanba oo can iyo can u kala dhexayso fulaan can fulaan can fulaan buu u malayna si uunan ugu malaynin calaamadii dabbada marka u saar waاkhtasara taصxiixa fiiha bacduhum waاkhtasara way soo gaabiyeen waاkhtasara way soo gaabiyeen bacduhum qaarkood way soo gaabiyeen aلtaصxiixa taصxiix bay soo gaabiyeen fiiha tan dhexdeeda yacni oo midaan dambe iyagu yani waxay sameeyeen daba iyo waxba masaarine taصxiix ayay soo gaabsadeenoo saad waxay yidhaahdeen asmaadan dhexdooda saadka lagu kor qoraayo waxaa weeyaan waa min atasxiixi buu ka yimid oo lasoo gaabsaday tasxiix ayaa lasoo gaabiyey markaasaa saad ahaan loo qoray saasay dhaheen qaarkood wamaa yaziidu fi lkitaabi famxu aw xuka aw idrib wahwa awlaa wara'ow waslan lihada alkhadi bilmadruubi wa qiila bal yufsalu min maktuubi halkan laga bilaabana wuxuu gelayaa xaraf ayaa qalad kaaga dhacay inaad tirtaa rabtaa sidee loo tiraa marka kelmad baad laba jeer ku celisay ood qortay mid ayaa qaldan waa in layska tiro soomaa see loo tiraa marka darbigii ayuu halkan ka gelaya wamaa ay ladii kii yasiidu zaa'id ahaanaya filkitaabi kitaabka dhexdiisa ziyaado ku ahaanayo famxu tir famxu tir ayb aw amase xuka xog amase xog maqaar ayaa waqtigaas wax lagu qori jirayoo sakiin iyo wax lamida ku xog aw idrib ama darbi darbigu waxay yidhaahdaan qalin mari aw idrib ama qalin mari kelmaddii waa qaldantay ma ogta qaala qaala ayaad laba jeer qortay see la yeelaa marka midda aad rabto inaad tirto inaad xogto ama inaad tirto intaad biyo iyo wax u qaadato la tirtiro ama in darbi la sameeyo oo warqad inta yacni qalin inta la qaato kelmadda korkeeda un aayar saas loo mariyo qaaladii dusheeda la marinaayo ma lagu rugrugaayo saa in loogu rugrugaa ma aha kelmadda in la akhriyo waa la rabaayo ogow hadhow meeshaan wixii laga tiray ninka akhrinaa inuu ogaado waa fiican tahay lacalla waxaa dhici karta yacnii inaad qoraalkan inuu sax ahay inaynan sax ahayn hadhow waxbaa la rabaa in laysku saxo marka darbigiina la imaaw maqsuudkaasna ha tegsiinin oo hal xariiq un saa ugu jiid mari aw idrib ama qalin mari wa huwa darbigaana owlaa habboon darbigaana habboon sida kale haddii la yidhaha sakiina lagu googooyo waa wax waa halaabayaa wara'oo wayna arkeen muxadisiintii waslan wara'oo way arkeen waslan xiriirin lihaada alkhai waslan xiriirin lihaada alkha bilmadruubi madruubkii yacnii kanwara'oo way arkeen muxadisiintii waslan xiriirin lihaada alkhadi jiitintaas ama xariiqintaas bilmadruubi lala xidhiiriyo kan la tiraayo shayga la tiraayo in lala xidhiiriyo qalinka yacnii markaad tirayso kelmaddii marka la tiraayo shayga la tiraa in lala xidhiiriyo waa min awal ilaa aakhir qaalada bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda saas in loogu xariiqo wara'oo way arkeen waslan xidhiirin bay arkeen lihaada alkhadi khadkan jiitintan lala xidhiiriyo yaa lala xidhiirina bilmadruubi lala xidhiiriyo midka la tiraayo shayga madruubka la darbinayo wa qiila waxaa layidhi bal e yufsalu waa la soocayaa min maktuubin wa qiila waxaa layidhi yufsalu waa la soocayaa min maktuubin yacnii kan la qoray waa laga soocayaa shayga la qoray ee qaladka ah waa laga soocayaa darbiga xariiqda waa laga soocayaa muncatifan xaal aad tahay midkii laabaayo min darafayhi labadiisa daraf ayb tanaa marka miaalin u baahan hal sibuu hadda kuu sheega moogtahay qalin qaado kelmaddii meeshii aad rabtay inaad tirto qalinkaas mari korkeeda taas waa dariiqo dariiqada labaad waxay tahay kelmadda korkeeda ha marinin qalinka xariiqda waxaad samaysaa kelmadda aad rabto inaad tirto korkeeda ku qor xariiq horta mari markaa korkeeda ku qorto hoos u jiid dhinac yacnii labada labada dhinac xariiq laba xariiqo hoose saa uga jiid yacnii marka waxay tahay waxa aad rabto inaad tirto waxaad gelisaa murabbac hoos ka furan geli murabbac hoos ka furan geli sidaad yeelaysaa kelmadda aad tiraysay halkaas halkaas dhexay kale kugu qoran tahay halkaas waxaad samaynaysaa marka xariiq dheer saas u soo jiido kelmaddii korkeeda aad mid kale ku soo laabto daaqadaasay ku jirtaa marka kelmadda yacni qofka wuxuu samaynayaa kelmadda la tiraayo waatana sidaas in la geliyo waa murabbac hoos ka furan sha dersigii hore haddii la heli karo yacnii sabuuradoo kale aaday ugu fiicnaa lahay aadaana loogu fahmi lahay waqiila waxaa la yidhi marka kaas marka waqiila waxaa la yidhi bal e yufsalu waa la soocayaa min maktuubin maktuubka la qoray waa laga soocayaa muncatifan xaal aad tahay adigoo laabaayo min darafeyhi labada daraf ka laabaayo kor ha u laabin hoosa usoo laabaysaa xariiqda markaa saa u qorato kelmadda korkeeda ku qorato hoos usoo laab uun keliya ow amase kutiba waa la qoraa sifran ayaa la qoraa eber ayaa la qoraa bijaanibeyhi labada dhinac bijaanibayilmadruubi madruubka labadiisa dhinac baa eber iyo eber lagu kala qoraa qaala qaala ayaa kugu soo noqotay qaala inaad iska tirtaartaa waxba qalin ha marina qaalada sokadeeda eber ku qor markay iyada dhammaatana eber ku qor labada eber dhexdooda waxaa ku jiro in madruub uu yahay waa la garanaa markaas macna labada eber waxa ku jira inay madruub yihiin waa la fahmaya eberkanna waa eberkaan hadda laatiinigaan ujeedna oo carabiga shanta ku ah eber oo qafilan saas u xira ee dhibic ma aha dhibic ma aha iska jir aw amase kutiba waa la qoraa sifran ayaa la qorayaa sifir bijaanibeyhi labadiisa dhinac bijaanibey lmadruubi madruubka midka la raba in la tira labadiisa dhinac yaa eber iyo eber looga qoraa asagana dhexdoo kugu jiraan aw humaa asib binisfi daara ow amase humaa labadooda asib ayb ayb ow amase humaa labadooda asib asiibi labada yacnii xariiq binisfi daaratin ow humaa ama darbiga iyo yacnii darbiga iyo iyo labada eber isticmaal ow humaa ama darbigii iyo labadii sifir ayb ayb asib dhex geli binisfi daaratin daa'irad niskeed dhex geli ayb tan marka wuxuu ula jeedaa waqiila wuxuu hadda wuxuu kuu soo sheegay dhowr siyaabood darbi labada daraf inaad intaa xariiq dherer ee duuli ah samayso mid kale kor ah sa uga soo nabto waxaa kaloo kuu soo sheegay bal yufsalu min maktuubin laba sifir in lagu kala qoro geesaha sifir sifir in lagu qoro taasuu sheegay ow humaadan marka waxa ay tahay ow humaa awiljaanibaani humaa ayiljaanibaani xaggaa u celi ow humaa labada jaanib asib asiibi oo geli binisfi daaratin daa'irad nuskeed geli daa'irad nuskeed waa qaws waa midka annaga qaws ka dhahna keliya waxay tahay shaygan madruub waay soo maha waa qaala qaala qaala oo soo laalaabatay waxaa rabtaa qaaladan inaad iska tirto sidee u tiree wuxuu ku leeyahay waxaa samaysaa labadeeda dhinac qaalada labadeeda dhinac waxaad ku dhigtaa nisfu daa'ira daa'ira niskeed waa la yaqaana daa'ira waa goobaabinta goobaabin nuskeed goobaabin nuskeed waa qaansada waa nacan waa waxa qaws la yidhahda qawsayn ku dhex dhig waa adkhil almadruuba madruubka waxaad dhex gelisaa fii qawsayn laba qaws dhexdooda geli binisfi daaratin waa kaasoo qowskaas ow amase humaa waa mubtadaysane ayiljaanibaani labada dhinac ee shayga kelmadda madruubkaa labadeeda dhinac asib adkhil dhexgeli binisfi daaratin daa'irad nuskeed dhexgeli fain takararaa ziyaadat اlasduri simhaa aw caraa wabacduhum yaktubu laa aw min calaa awalihi aw zaa'idan uma ilaa fain takarara hadduu soo laalaabto madruubkii shaygii aad tiraysaa kugu batay seed yeelaysaa hadda waxaan hayna hal kelmadoo la tiraayo fain takarara haddii uu soo noqnoqdo ziyaadatu اlasduri sadarrada ziyaadadooda hadday soo noqnoqdaan oo madruubka oo ku soo noqnoqdo simhaa fasimhaa calaamay ayb fasim sim calaamay haa nisfu daa'iradaas ku calaamay aw amase caraa cara almadkuuru kii yacnii ayaa wuxuu ka qaali noqday lasoo xusay can ilcalaamati calaamad iyo wax la miduu ka qaalib noqday ayuu ka qaali noqday marka wuxuu yeelayaa marka sidaan soo socoto ayb halkan marka wuxuu gala haddii marka takraarku uu bato khaladkiibaa madruubkiibaa batay fain takarara haddii uu soo noqnoqdo ziyaadatu lasquri sadarra ziyaadadood hadday soo noqnoqdaan madruubkii ay ku soo noqnoqdaan simhaa ay fasimhaa calaamay daa'iradii nisfu daa'iradii ku calaamay oo waxaad samaysaa madruubkii baa soo batay laba sadar iyo ka badan buu ku kala dhex jiraa taqriiban yacni laba sadar ayaa waxay noqotay ziyaado see la yeelaa markaasoo kale fasimhaa calaamayo meesha ugu horrayso waxa aad tiraysa meeshiisa ugu horreeyo nisfu daa'ira ku qoro meesha ugu dambaysana daa'irada ka soo xir bes inta daa'iradaas ku dhex jirta nisfu daa'irada madruub ma la fahmo taas mid aw caraa ama waa ka daynayaa aw caraa waxay tahay yacnii daa'irada ka daaba daa'iraha samaynin ayb oo daa'iradii baad ka daynaysaa sidee markaa la yeelayaa ayb labadii eber un gees iyo gees uga qoro wixii marka lagu soo sheegay un yaal ayb fain takarara haddii uu soo noqnoqdo ziyaadatu اlasduri sadarro ziyaadadood hadday soo noqnoqdaan oo madruubkiina uu sidaa uu yahay simhaa calaamay oo nisfu daa'ira ku calaamay aw amase caraa yacnii khalaa wuu ka daayaa oo ruuxu waa ka daynayaayo waxba calaamadaha calaamaddaa u yeeli maayo haddii marka calaamadda adiga aadan u yeelin maxaa kuu furan marka waxyaabaha soo socda uu sheegi doono wa bacduhum qaarkood yaktubu waa qorayaa laa buu qorayaa aw amase min ayuu qorayaa calaa awaliha calaa awali lmadruubi madruubka awalkiisa aw amase zaa'idan zaa'id ayuu qorayaa uma markaa dabadeedna ilaa buu qorayaa daa'iradii waa iska daysay maxaa kuu bannaan inaad yeesho meesha qaladka uu ka bilowdo ayaa waxaa ku qoraysaa laa laa ayaa lagu qorayaa ama waxaa lagu qorayaa madruubka meesha uu ka bilowdo min ayaa lagu qorayaa min ama waxaa lagu qorayaa meesha madruubka uu ka bilaabanaya zaa'id ayaa lagu qoraya saddex soo maaha saddexdaas midkood ku qor madruubkii maalan dhowr sadaroo ku jira waa badan yahay waxaad ku qortaa zaa'idun kow ama waxaa ku qortaa laa ama min ku qor meesha ugu dambayso oo aad inaad tirta rabto meesha ugu dambayso ilaa ku qor marka uma markaa dabadeed ilaa ayuu ku qorayaa marka min iyo ilaa inta u dhaxaysa waxaa la garanaya inay ziyaado aan loo baahnayn tahay ama laadaas iyo ilaada ama minta iyo ilaada saa u qoro wa bacduhum qaarkood yaktubu wuu qorayaa laa ayuu qoraa ow amase min ayuu qorayaa calaa awalihi calaa awali lmadruubi shayga la tiraayo awalkiisa korkiisa ow amase zaa'idan buu qorayaa zaa'idun ayuu dhigayaa uma markaa dabadeed ilaa ayuu qorayaa markaa dabadeed taas iyada marka waa taas meeshaas marka qofku marka haddii uu daa'irada aanu rabin siyaabahan waa yeeli karaa ama shaygii mukararka ahaa haddii marka uu ka waran shaygii mukararkaa wuxuu ku soo noqnoqday dhowr sadar sadarkan adiga waxaa kaaga jiro shay mukararoo in la tiro ay tahay sadarka ku xigo mid kalaa ku jiro mukarar ah kan saddexaad mid mukararaa ku jiro de mid kasta inaad daa'iro gashato daa'iradii nidaamkii daa'irada waa isticmaali kartaa asaga oo dhanna min awalihi intaad daa'iro ku qorto ilaa inta kale daa'irada aad geysana waa yeeli kartaa waa haddii ay hal meel ku wada yaallaan waxa madruubka ee la darbinayo wain yaku darbu calaa mukarari fahaani drib fi ibtidaa'i اlasطuri halkan wuxuu ka gelayaa shaygii la tiraayey waa mukarar laba jeeru soo noqnoqday sidee marka in habka loo tiraayaan hadda sheegnay laakiin kee la tiraana mid ka hore maa la tiraa mase midka dambaa la tirayaa qaala qaala ayaa meel kugu soo noqotay ma qaalada dambaa la tiraa mase qaalada horaa la tiraya see leeyeel see loo tiraa iyada laftirkeeda wain yaku haddii uu yahay addarbu tiridda darbigu calaa mukararin shay soo noqnoqda korkiisa fadrib darbi ahaani midka labaad iska tir mar walba goorma laakiin fi ibtidaa'i اlasطuri sadarada bilowgooda mukararkiibaa wuxuu ku dhacay sadar bilowgiisa sadarkan bilowgiisa ayaa qaala qaala ayaa kaaga soo noqnoqotay waana sadar bilowgiisa ogow kee la tiraa marka midka labaada la tiraa qaalada labaad si sadarku oo ugu bilowdo xaraf sax ah sadarka quruxdiisa la ilaalinaya sadarkan xaraf saxiixa soo ugu bilowdo shadbi iyo yacnii tirid soona ugu bilaabanin sadarka awalkiisa haddii uu ku dhaco mukararka kan labaadaa layska tirayaa mid ka hore ha tirin maxaa le kan hore haddaad tirto waxaa soo baxayso sadar mushawah ah oo cogaa foolxumo ay ku jirta sadarka bilowgiisa iyaa la ilaalina quruxdiisa wafi lakhiiri kan dambana awalan tir kan hore tir wafi lakhiiri awalanna waxay tahay sadar aakhirkiisa ayuu mukararka ku dhacay qaala qaala ayaa waxay kugu dhacday sadarka aakhirkiisa meesha ugu dambayso tee la tirayaa marka aayar midka hore un iska tir kan hore tir si sadarka aakhirkiisa u nabadgalo nadiif u ahaado waa la fahmaan u malaynaan wafi lakhiirina awalan tir ayb aw amase wusica ayb aw amase wusica waa la kala gooyey oo midna aakhiru sadar buu ku dhacay midna wuxuu ku dhacay awalu sadar qaala qaaladiibaa qaalana waxay ku dhacday aakhiru sadri qaaladii kalaa sadar ku bilaabatay si iyada la yeelayaa marka nacam laba sadaray ku kala jiraan kee markaas la gooynaya ma ma sadarka xagga dambaa laga tirmada laga gelinaya mase xagga hore ayaa laga gelinayaa wafi lakhiiri awalan wa ow wusica kan horaa la tiraa markaas takraarka horaa la tiraa xarafka hore hadda meeqa suuraan haynaa saddexaan meesha ku haynaa mukararkii wuxuu ku dhacay sadar bilowgiisa kee la tiraa markaas midka dambe mukararkii wuxuu ku dhacay aakhiru sadri kee la tirayaa mid ka horaa la tiraa muwasac waayo sadarka qayb midna waxay ku dhacday sadar aakhirkiisa midna sadar bilowgiisay ku dhacday kan horaa tire labada mukarar kan horaa tire maxaan u jeedaane midkii aakhiru sadarka ku soo dhacayaa horreeyo ilaa mogta kaasaa la tirayaa sadarkan awalkiisa nadiif ahaa waa goorma laakiin midaasina wasil waa haddii waصfi iyo mawصuuf iyo mudaaf iyo mudaaf ilayhi haddounan ahayn waay saa ogow marka wasil xiriiri alwaصfa waصfigii xiriiri mawصuufkiisa ku xiriiri wاlmudaafa mudaafkiina xiriiriyo mudaaf ilayhgiisa ku xiriiri laa taqdacaa ay laa taqdacanna ha goynin laa taqdacan ha goynin ha kala goynin kuwaas maalan waxaad qortay abdu cabdullaahi oo kale kelimatu cabdiyaa soo noqnoqotay tee la tirana markaas waa mudaaf shaygan hadda mukararkaa waa mudaaf hadday marku sidaa tahay waxaad ilaalisaa un kala goynta un ilaali tirtirmada waxbay kala goynaysaa ilaali taas marka cabdu see la yeelaa marka cabdu cabdullaahi tee la jaraa tee la tiraa marka cabduda horaa la tiraa si marka cabdullaahidan mudaafkan iyo mudaaf ileygan tirtir ouna u kala dhexgelin sifey mawsuufkeedana la mid iyadana macana qaala arajulu alcaaqilu ayaa qoraysaa markaasaad waxaa qortay qaala waxaa qortay maalan qaala arajulu alcaaqilu alcaaqilu laba jeer soo kala qorqor tee la jaraa tee la tiraa markaan caaqilada dambadaa la tiraa macana si iyada iyo mawsuufkeeda isugu dheganaadaan tirtirma inay u dhaxayno wasil xiriiri alwasfa iyo almudaafa wasfigii iyo mudaafkii xiriiri oo isku tirtirid iyo ha kale dhexgelinin laa taqdacaa ay laa taqdacan alifka waa iska waxaa weeyaan marka waxa uu ku keenay tii waxaa waay laa taqdacan bay ahayd laa taqdacaa buu yidhi intaas marka taas uga baxay waxayثu laa wawaqacaa fi اlأhnaa qowlaani ثanin ow qaliilun xusnaa halkan marka wuxuu leeyahay dhaxday uga dhaceen maanta dhan sadar bilowgiis iyo dhammaadkiis iyo haddii laba sadar loo kala gooyo iyaan hayni mukararkii sadar dhexdiisau galay see la yeelaa markaas waxaysu meel laa sidaa aynan ahayn waa waqacaa ayna dhacaan mukararkii fil ahnaa dhaxda ay ku dhacaan dhexdeeda qowlaani laba qowl ayaa ahaatay nacam cinda ahli اlcilmi qowlaani laba qowl baa ahaatay labada qowl maxay yihiin aanin idrib tir aanin kan labaad tir kan labaad tir nacam aw amase qowlka labaad waa kan aw amase qaliilun midka yar xusnan xagga yacnii quruxda midka qurux yar hadba tir kii qurux yari keenaya iska tir adiga nacam sadarka yacni marka la fiiriyo quruxda farta quruxdeeda midkii wax u dhibaayo oo yaraynaya iska tir hadduu midka hore yahay hadduu midka dambe yahay taas un ilaale sidaana waa leeyihi wadu riwaayaati yudamu zaa'ida mu'asilan kitaabahu biwaaxida halkan marka wuxuu ka hadlaya waxaad qoraysaa kitaab riwaayaad badan leh bukhaari oo kale aad nasakhane marka rabtaa inaad qorato bukhaari waa riwaayaad badan yahay ya bukhaarigii maalan waa riwaayaad badan yahay sideed yeelaysaa adiga hal dhaqan la imaaw marka hal riwaayo horta soo qaado adiga ictimaad hal riwaayo oo min riwaayo min haadihi riwaayaat asal ka dhigo kitaabka sulbigiisa riwaayadaas ku qor wixii riwaayaadka kale ziyaado iyo nuqsaan ku yimaadana xaashiyada iyo haamishka ku cadday adoo ramsi u samaysanaya marka taasuu hadda ku baraan wadu riwaayaati riwaayaadka kii u saaxiibka ahaa riwaayaadkii de almukhtalifati nacam kala duwanayd riwaayaadka kala duwan ka u saaxiibka ah yadummu ninka kaatibkaa ama naasikh ah waa isu waa dumaya azaa'idata riwaayada zaa'idada ah ee wax dheer waa dumaya oo wuxuu u dumayaa middii isaga uu ictimaaday muasilan xaal ou yahay midkii asalaysanaayo kitaabahu kitaabkiisa ku asalaynayo biwaaxidatin biriwaayatin waaxidatin hal riwaayo adoo kitaabkaaga hal riwaayo ku asalaynaayo haddana laakiin riwaayadaas wax aan ku qornayn oo riwaayaadka kale ziyaado ay leeyihiin haddaad rabto qor oo xaashiyada ku qor waduriwaayaati riwaayaadkii kii u saaxiibka ahaa yadumu zaa'idata riwaayada zaa'idkaa waa dumaya mu'asilan isagoo asal ka dhiganaya kitaabahu kitaabkiisa asal uga dhigayo biwaaxidatin mid mulxiqa maa mulxiqa maa zaada bihaamishin wamaa yanqusu minha facalayhi aclamaa mulxiqa maa shay xaal oo haleeshiinayo zaada ziyaaday wixii ziyaadayoo zaa'id noqday isagoo haleeshiinayo bihaamishin ku haleeshiinaya haamish haamishka yacni meesha hoose ama darafta isagoo ku haleeshiinaya wamaa wixii yanqusu nuqsaamo minhaa riwaayadan asalka uu ka dhigtay ka nuqsaamana fa calayhi isaga korkiisau aclama ku calaamaynaya waa calaamaynaya korkeedu calaamaynaya marka fa aclama waa calaamaynaya calayhi korkeedu calaamaynaya maalan riwaayadii adiga asalka kuu ahayd wax ku jiro oo riwaayaadka qaar aan ku jirinaa jirto marna ma ogtahay adiga middii aad asalka ka dhigataa ziyaado wadato marna iyada ayaa ziyaado laga wataayo iyadaa naaqis ah wuxuu ku yidhi haddii middii adiga asalka aad ka dhigatay wax aan ku qornayn oo riwaayo kale ay la zaa'id noqoto haddaad rabto haamishka ku qoro ziyaadada haamishka ku qoro haddii ka warran marka riwaayadii asalka aad ka dhigatay ziyaado ay wadato oo riwaayaadka kale aan lahayn meesha ziyaadada korkeeda calaamad ku samey oo calaamay musamiyan weliba adiga oo magacaabaya musamiyan xaalaa tahay mid magacaabayo ow amase raamisan adoo ramsinaya oo ramsi u samaynayo mubayinan xaalaa tahay ku caddaynayo adoo caddaynayo ow daa wadaa ow amase aclama waa calaamaynayaa daa ziyaadada iyo wadaa nuqsaantaba tii hore waxay ahayd moogtahay waxaa la calaamaynaya nuqsaanta keliya halkan marka waxay tahay ow ow amase aclama waa calaamaynayaa daa kan oo ziyaadada ah iyo wadaa kan oo nuqsaanta ah oo bixumratin guduud buu ku calaamaynayaa qalin guduudan buu kor uga calaamaynaya meesha marka qalin guduudan leh waxaa weeyaan ziyaado waa ay riwaayadan wadato ama nuqsaan baa jirto wabayana waana caddaynayaa wabayana ramsa hadduu ramsi isticmaalayana ramsiga waa inuu caddeeyaa uu yidhaahdaa kelimatu xarfu khaa waxaan ka wadaa kada yacni maalan riwaayaadkii baa u calaamaysan riwaayatu xamaad ibni shaakir xaa ayuu calaamad uga dhigtay waa inuu caddeeya marka ramsiga waa inuu muqadamada ku caddeeya ama kitaabka gadaashiisa ku caddeeya wa katabuu xadaanaa hanaa wanaa wadaanaa uma ana ahbaranaa halkan marka wuxuu ka gelayaa siyaqii siyaqu اladaa muxadisiinta mararka qaar waa soo gaabiyaan waa soo gaabiyaan kuwaasuu ku baraa marka wakatabuu way qoreen xadaanaa bay qoreen ayb hanaa ayay u qoreen hanaa wanaa bay u qoreen wadaanaa bay u qoreen xadaanaa bay mararka qaar waxay qorayaan hanaa daanaa naa keligeed naa naa ayay qorayaan xadaanaa bay u jeedaan kutubaha qaar waa lagu arkaa soo maa hanaa iyo naa iyo daanaa iyo mar markaad akrinaysidoo kale marka hanaa ma akrinaysid xadaanaa baa akrinayna ila iyadoo loo soo gaabiyo logta uma intaa kadib akhbaranaa bay qoreen anaa bay u qoreen akhbaranaana anaa bay u qoreen anaa aw amase aranaa bay u qoreen akhbaranaadii bay aranaa u qoreen ayb ow abanaa ayay qoreen abanaa ow amase akhanaa ayay u qoreen akhbaranaada marka intaaba loo qoray xadaanii qishaa calaa xadaanaa xadaanii xadaaniina qishaa qiyaaso oo calaa xadaanaa uga qiyaaso see uga qiyaasanaya marka xadaanaa waxaa loo qoraa buu ku yidhi hanaa soo maaha uga qiyaasa hanii dhe marka naaba soo maahay nii wahaakada xadaanii xadaanaa uga qiyaas qaado wa qaala qaafan macanaa aw tufraduu waxadfuhaa fi اlkhai aslan ajwaduu wakatabuu way qoreen qaala qaalana way qoreen wakatabuu qaala ayay qoreen qaafan bay u qoreen qaaf bay u qoreen qaaladii bay qaaf u soo gaabiyeen mac hanaa lala qabo hanaa iyadoo ayla jirto lala qabo marka sanadka la akhrina ma ogta qaalo oo waxaa jirta aan sanadka ku qornayn laakiin la akhriyo marka la akhrina ay sunnad yacni jeclaysteen muxadifiinta awalan markaa kitaabka akhrinaysa bukhaariga oo kale horta waa inaad qaala ka bilowdo qaala alimaamu albukhaariyu ama qaala almu'alifu raximahu llah xadaanaa ee kitaabka inta isku soo qaado xadaanaa qutaybatu ma dhehaysa xadaanaa qutaybatu qalad waa qutayba adiga kuuma sheegin xadiidkan kuumana warramin mana la kulmin adeeg marka waa inaad qaala ka hormariso qaalo oo u laabanayso mu'alifka marka waxaad leedahay qaala xadaanaa fulaanun sanadku marka see u qoran yahay bukhaarigoo kale wuxuu qoraya xadaanaa fulaan maalan xadaanaa qutayba xadaanaa maalik can naafic saasaa qoran qutayba iyo maalik xadaanaabaa ayaa ayaa dhexdooda ku jirta xadaanaadaas markaa akhrinaysidna qaala inaad ka hormarisay u baahan tahay mar waxaad leedahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllah xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa qaaladaas waa qaaladaas marka lama qoro laakiin ma qorna laakiin waa akhrina muxadidka inuu akhriyaa fiican hadduu midda hore sheego inta kale ka tago dhib ma laha ou sheegi doona marka qaala xadaanaadii bay mararka qaar qaaladiina qaaf bay usoo gaabinayaan xadaanaadiina anaa maxay noqonaya marka qaanaa ayay noqona qaanaa ayay qorayaan qaala xadaanaa waa marka wa qaala qaafan bay u qoreen macanaa lala qabo aw amase tufraddu waa laga soocaayo mararka qaar bay waxay qorayaan qaaf haddana hanaa bay qorayaan qaaf keligiisa iyo hanaa isgarab yaallay qorayaan aw amase tufradu qaafkii waa la soocaayo can hanaa baa laga soocay waxadfuhaa goynteeda qaaladaba in layska gooyo ama qaafta la jaro fil khadi qoraalka lagu jaro aslan sideedaba ajwadu iyada habboon in laga gooyoba oon la qorinba sidaasaaba haboon wa katabuu xaa cinda takriiri sanad faqiila min saxa waqiila danfarad min alxadiidi ow litaxwiilin warad ow xaa'ilin wa qowluhaa lafdan asad wa katab haddana wuxuu sheegayaa xa oo asaaniidda lagu arka badanaa xaa xaadan awalan intay ka timidna sida qaalibka xa oo muhmala ah waa jiraan bacdi alculamaa oo khaa qoraan khaa dana isnaadun aakharu bay u jeedaan laakiin xadaa badan wa katabuu xa bay qoreen cinda takriiri sanadin sanad celcelintiisa agteeda sanadkii baa loo noqonaya agteeda faqiila markaa waxaa la yidhi sababkii loo qoraayo waa kuu sheegay sanadkii inuu ku noqdo markuu rabo ninka maalan bukhaari oo kale wuxuu dhahayaa xadaanii qutaybatu can maalikin xadaanii اlqacnabiyu can maalikin marka xadaanii qutaybatu markuu leeyahay bukhaari can maalikin xaa haddana uu dhahaayo dibow u laabanaa sanadkii ma sii socdo dibow u laabtay shiikh kale uu leeyahay buu haddana keenay waxadaanii cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can maalikin xaadaas marka waxaa weeyaan waa taxwiil faqiila waxaa la yidhi min saxa ayay ka timid xadaasoo saxa ayaa laga soo gaabto xa waqiila waxaa la yidhi daa midkani infarada waa la soo gaabsaday ikhtusira min alxadiidi xadiid baa laga soo gaabsadayna waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi daa midkan xaadaani infarada ay ikhtusira waxaa laga soo gaabtay min alxadiiday ka timid xaadaani waxay ka timid min alxadiid oo bimacnaa xadaanii fulaan qaala xadaanii fulaan xa markuu leeyahay xadiiun aakharu oo kale xadiiun aakharu oo kale ka dhiganta waqiila waxaa la yidhi daa midkani infarada ikhtusira waxaa laga soo gaabiyey min alxadiidi xadiid baa laga soo gaabiyey aw amase waradda waa soo arooreen litaxwiilinba u soo arooro sanad la wareejiyo shiikh inta laga wareegto shiikh kale loo wareegtaa loogu talagalay middan baans ayaa loo badan yahay taxwiilu sanad waa marka xadan waxay ka dhigan tahay xawala sanada ayb aw amase litaxwiilin warada aw amase xaa'ilin xadaani waxay tahay xaa'ilin ayay ku soo aroortay xaa'il yacnii laba sanaday kala teedday teed wa qowluhaa dhihitaankeeda lafdan dhawaaq ahaan loo dhaho yaa asadu toosnaan badan dhawaaq ahaan in loo loogu dhawaaqaa tan iyada toosnaan badan laakiin see loogu dhawaaqaa xaa baa la dhahayaa xadaanii bukhaari qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadaanii qutaybatu can maalikin xaa ayaa leedahay waxadaanii fulaan saas xaa saasaad u akrinay wakaatibu الtasmiici falyubasmilii ayb wakaatibu الtasmiici tasmiica halkan wuxuu ku gelaa kitaabkii maalan shiikhi axaadiid juz dhanaa laga maqlay laga dhammaystay intii ama yani juz bayaanan dhehina majliskii shiikhaa dhammaaday xadiidka uu ku akhriyey intii soo xaadirtay majliskaas samaacaadkoodaa la qoraa hadda ka horna waa sheegnay samaacaadkooda dadkii dhegaystay ee goobjoogga ah waa la qoraa magacyadooda asmaa'dooda ninka qoraaya marka dadkaas liiskooda qoraaya maxaa laga rabaa isaga taasuu gala wakaatibu tasmiici wakaatibu tasmiici ay ilmasmuuci shaygii la maqlay midkii qoraayey waa ardayga waxaa qoree falyubasmili horta bismillaah ha yidhaahdo wayadkur isma wayadkur ha sheego isma shaykhi sheekha magaciisana ha sheego naasiban xaal uu yahay midkii u nisbaynayo sheikha nasabkiisa gaarsiinayo sheegayo jeli ay jeliyan xaal uu yahay midkii cad oo waadix ah waa wuqifa calaa luqati rabiica ayuu ku istaagay jeli saasuu yidhi ninka marka qoraayo samaacaadka ninka qoraayo kow bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu qoraaya shiikha magaciisuu qoraa marka ka bacdi fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan nasabkiisii iyo ayuu u qoraya si cad oo waadixu u qoraya kow uma markaa dabadeed yasuuqu waa kaxaynayaa sanadan wamatnan sanadan sanad buu kaxaynayaa iyo wamatnan iyo matni buu kaxaynayaa liaakharin ilaa aakhiri اljuز'i waa ninka masmuucaadkii hadda la qoraa axaadiidtii la qoraa hadhow gadaal midda yani asmaa'da gadaaluu ka keeni doona habka uu qoraayo maalan majliskan axaadiidtii laga dhegaystay bisinka ku hormari magaca sheekha qor uma asaaniidda iyo mutuuntii qor asaaniidda sheekha uu yeeriyey iyo mutuuntiisa qor liaakhirin ilaa aakhirin ilaa ka ugu dambeeya laga gaaro waliyatajaanab ha ka fogaado wahnan dacfi iyo ilow iyo waxaa ka fogaado wayaktubu taariikha mac man samicuu waa kan marka kan kale wayaktubu waa qorayaa ataariikha taariikhdii buu qorayaa markuu dhammeeyo kadib bismi illaahi magacii sheekha axaadiidtii sanadii matnigeedii kadib taariikhdii buu qorayaa wayaktubu waa qorayaa ataariikha taariikhdii buu qorayaa mac man samicuu dadka maqlay xadiidka lala qabo magacooda taariikhdii markuu qoro dadkii asmaa'dii buu qoraa marka dadkii meeshaa ka qayb galay wayaktubu wuu qorayaa ataariikha buu qorayaa mac man samicuu dadkii dhegaystay lala qabo qoraalkooda uu qoraya fii mowdici maa meel unbuu ku qoraya meel uun horay ama gadaal meeshay doonta ahaato wabtidaa'an horayn ayaan anfacu wanaag badan oo nafci badan hore inuu uga qoro ayaa wanaagsan meesha hore inuu uga qoro ayb walyakun mawhuuqan walow bikhaihi linafsihi wacadduhum bidabdihi walyaku ha ahaada ninka qoraayo mawhuuqan ku lagu kalsoon yahay walyaku ha ahaado mawhuuqan ku lagu kalsoon yahay ha ahaado oon fartiisa la aqooninoo waxba asaga aan laga garanayn iyaanu ahanin walyaku ha ahaado mawhuuqan mid lagu kalsoon yahay walow bikhaihi fartiisaba ha ku qorto asaga walow bikhaihi marka waxay tahay ninkan magacyou qorayaa magacyada uu qoraya asagaa ku jiro liiskaanna macnaheedu waxay tahay aniga waxaan joogay majliskaas waa fadhiyey waa macnaheedu ee ma la isdhihi karaa marka ninkaan hadda asaga ma isqoraayo mase waa in la qoraa marka asaga xataa waa isqori karaa buu leeyahay marba hadduu fiqo yahay wuu isqori karaa walow bikhadii marka taas halkaas halkaas ka socotaa walyaku ha ahaada isagu mawhuuqan mid lagu kalsoon yahay walow bikhadihi fartiisaba ha ahaato oo asaga gacantiisa ha isku qoro walow bikhadihi fartiisaba linafsihi ha ugu qoro nafsadiisaba ha ugu qoro eh wacadduhum ayb bidabdihi maxaa idiin qoran wacadahum wacadahum wacaddahum waa tirinayaa dadkiibuu tirinayaa bidabdihi bidabdi nafsihi nafsadiisa dabdigeedu ku tirinaa dadkii dadkii meesha fadhiyay isagaa jeegaraynaya kow labo saddex afar shan asmaa'dooda waxooda dhan inu isaga jeegaraya laga raba ninka qoraaya samaacaadka ninka qoraya wacaddahum waa tirinayaayo bidabdihi buu ku tirinayaa dabdigiisa aw amase iqatin biiqatin nin iqaa dabdigiisuu ku tirinaya oo nin buu dhahayaa iqa iisoo tiri dadka samaacaadka inaan qoraan rabaayo waxaan hadda marka shahaadooyinkan jaamacadaha iyo layska siinaayo waa ka qiimo badnayd hadda tan yani maxaa yeele wax saan loo taxriiriyey w marka ninka ku jiro yacnii samaacaadkaas ninka ku dhex jiro waa nin yacnii inuu dhegaystay xadiidkan ama sheekhan ou sheekhiisa yahay aan shaki la gelinayno noqona hadhow ayb marka wuxuu yidhi washaykhu lam yuxtaj ilaa tasxiixihi waxadfu bacdin xudilaa washaykhu shaykhii lam yuxtaj looma baahanaayo ilaa tasxiixihi inuu isagu eego ou saxo sheekhu inuu tasxiixiyo oo dadkii uu jeegareeyo looma baahna qasab ma ahantaa waxadfu bacdin dadka qaarkooda asmaa'dooda uu gooyo xudila ay munica waa la manciyey yanii dadkii maalan say nin cadow dadkii yacni waxaa weeyaan cadow buu maalan u arkaa qofkan meeshiina waa joogayoo waa dhegaystay hebel intaad qori lahaydoo wax ka kasba lahay ha qorin inuu isdhaho ma aha dadka meesha kulligood inuu wada qoro waa laakiin yacnii qaar inuu qoro qaarka uu necab yahayna uusan qorin si hadhow ninkan xadiidka isagoo werinaya haddii la arkoo kale uu ku noqdo yacnii xaggeed ka keentay iyo samaacaadkaaga aawa haddii la dhaho si uu wax u waayay hadhow oo isaga uun keliya culumma mar walba yacni xaasidnimada laga waaniya sida qaalibkan culummada marka dadku hadday yihiin culamaa ulaakhira de waxaa weeyaan xaasidku waa ku yaryahay ama waa aad uga fog yahay laakiin culamaa udunya waa kuwa aadka xaasidnimo u xaasidnimada badan oo ayaga un in la yidhaahdo sheekh hebel magaciisa xoole in lagu siiyo in lagu soo dhoweeyo un u baahan marka cilmigan waxa loo baranaa waxay tahay inuu ku gaarsiiyo culamaa ulaakhira uu kaa dhigo saa unbaa cilmiga loo bartaa culimmadii horena waxay dhihi jireen dalabna alcilma ligayr illaahi faaba alcilmu ila lilah cilmiga markii hore waxaan u dalabnay ligayr illaah niyo kalaa nugu jirta maad shiiq noqota ama kan wax unbaa nugu jira qofku markuu cilmiga bilowga yahay waxyaabo badan iska geli karo laakiin cilmigii markaan ku sii soconnay oon ku bara aan sii barannay isagaaba noo diiday meel kale inaan la aadno qofka ilaahay towfiiq waafajinayo waxu dhegaysanayo ilaahay ku anfaco waxaas waxba uma arkaayo daa'iman marka dadka markay aqraan ay yihiin ama wax isla baranayaan ama ay waxaa dhici karta marka inay isriixriix uu soo galan isriixriixaas marka wuxuu keeni karaa ruux dad qaar inuu dafiro qofka kale xaqiisa nacam laasiyama caqaa'idka weliba waxaan in yacni cilmiga dalabkiisa dadka in caqaa'id loogu kala socsooco ma aha nin caqiidadiisa adu aad khilaafsantahay hadduu dhegaystay un darsigu si fiican uu u dhegaystay yacni maaha in la yidhahdo kaas annaga naguma caqiida ah maya ma lagu daraayo yacni waa caqiidaduna waa baab kale wa waxaan kalena waa baab kale wa xaq uu leeyahay walaa tabkhasu nnaas ashyaa'ahu ruuxan waxaan ma yaqaanaa haddii lagu yidhaha maya aad tiraahd oo wixiina yaqaana waa been ruux been uu sheegayo walidaalika waa badan yihiin culamaa ulxadiid asnaaf kala duduwanna waa lahaayeen marka yacnii wax walba inay xad yeeshaana fiican ikhtilaafka caqiidada caqiidada waa masaa'il weyn waa muhim waa diinka usuushiisa haddana laakiin waa inay dhaafta lama rabo yacni xadkeeda inay gudubta ma aha haddii samaacaad hadda uunan jirinna waxaa laga yaabaa ruux ruux baa la weydiinaa qofkaas ka waran marka waxaa dhici karta inuu yidhaahdo war qofkaa ninkaas shiikhaasoo wax ka akhrisanaya anumaba arkinba filxaqiiqana ay isla akhrisan jireen ninkaan sheekh hebel wax ma ka akhristay maya maya maya waxba kama akhrisan inuu leey waana wayna iskala akhristeeno waa ogyahay keliya ninkaas unbuu rabaa inuu yacni daaqadda kabuu ka bixiyo waxadfu bacdin qaar goynteedna xudila waa la manciyey waman samaacu اlgayri fii kitaabihi bikhaihi ow khuda biridaa bihi nulsimuhu bian yuciirahu waman hayri khain ow ridaahu falyusan halkan mas'alo kaleu ka hadlayaa waxay tahay shiiqii baa axaadiidtii ka qortay waa ka dhegaysatay samaacaadkii baad qortay ardaydii meeshii dhegaysatay ee joogtay baad asma'doodii qortay nin ka mida ardaydii baa wuxuu ku yidhi war nuskhadii isii waxbaan rabaa inaan ka soo qorto nushadeydii waxbay iga noqotay kitaabkii baa iga hallaabay keen aan kaa guursaday ama aan muqaabalay caariyow kaaga baaday kitaabka inaa caariyeysiiso kitaabkaaga samaacaadkii uuna kugu jiraa ninkan magaciisa adaana ku qortay weliba ama nin waxaa kugu qoray iqa adi aad ku kalsoontahy adoo ogo raallika ah ma u diidi kartid marka nacam muxadisiintu saasay leeyihin nacam ma u diidi kartidoo may anaa kitaabka iskale ku siin maayo ma ma dhihi kartid marba haddii uu liiska ninkan ku jiro qasab waxaa ah caari in loo siiyo kitaabkan asagina inuu soo celiyo markuu ka qorto maxaa yeele ninkaan maogtahay asalo u yahay kitaabka oo asalo noqdeen kitaabkan markii inta la qoray raggii samaacaadkii lagu qoray kitaab waxa waaye yacnii ijaaso ka qiimo badan waay walidaalika marka ruux meeshaas samaacaadkii ku jiro xaq uu ku leeyahay xadiidka mar hadduu isii ku dhawa caariyeysiinaysa waa qasab culammadii hore marka waxay ka qoraan yacni fukahaad iyay ka sameeyaan oo qaarkood waxay yidhaahdaan nin qudaaddii ka mid ahaabaa nin dacwou nin kale u keenay oo wuxuu yidhi ninkan wuxuu haystaa kitaab samaacaadka aniga aan ku jiro inau caariyeysiiyana waa diidan yahay sii buu yidhi caariyeysi xukunku waa saas hadde wuxuu yidhi ninkan waxaan ka baqayaa inuu iga dhumo ama uu yacnii iga xado ama nin qariib oo beledkan degan ma aha amase wuxuu yidhi inuu iskala tagaanba ka baqaayo nin qariib ah waa beledka aan deganayno inuu ka markaasuu wuxuu yidhi adiga nin u kirayso yidhi oo dabagaloo ninkan kaaga intaas yacni ku kaaga soo qaada hadhow naco kitaabkii kuu ilaaliyo adiga lacag ku bixiyo yidhi kirayso haddaad doonta laakiin saan waa yidhi xukunku waa un saan saasuu xukumay kolley waxyaabahan de istilaaxaad waaye hadda qaala allahu qaala rasuuluhu meesha ma taallo laakiin kolleytaba a'immadu qudaaddii hore waa ku xukumi jireen qaabkaas ayb waman samaacu اlhayri fii kitaabihi waman ruuxii samaacu lhayri hayr samaaciisa fii kitaabihi oo ahaaday kitaabkiisa dhexdiisa bikhadihina weliba oo ugu ahaaday fartii isaga oo fartiisa ou qoray aw amase khuda la qoray biridaa bihi raalli ahaansho isaga uu ku raalli yahay lagu qoray nulsimuhu waanu ku laasiminaynaa bian yuciirahu ninkaas samaacaadka ku jiro inuu caariyeysiiyo kitaabkii bian yuciirahu bian yuciira alkitaaba kitaabka inuu caariyeysiiyo hu isaga waman ruux bikayri khain khad la'aanteed khadkaaga la'aantiis ow ridaahu ama ridaha rida la'aan oo ku sugnaaday magaciisa falyusanna ha loo sunneeyo ninkan maalan adiga ma qorin samaacaadkii kuma derin koo laba haddana yacnii ridahaagii laguma derin laakiin marka waxaa weeyaan waa la qoray adiga raallina kama ahayn adna fartaadii kuma qorin ninka noocaas hadduu ku dhaho kitaabkii isii samaacaadkii waxbaan uga jiraa aniga adigiina ma qorin iqa ah adig u dhiibatayoo raalli uga tahayna ma qorin markaas waajib maana waa kuu sunno saasay yidhaahdeen walyusric ilmucaaru uma yanqulu samaacahu min bacdi cardin yaxsulu walyusric hadda dejiyo almucaaru midka la caariyeysiiyey asna hadda dejiyo uma markaa dabadeed yanqulu waa naqlinayaa samaacahu samaaciisau naqlinayaa min bacdi cardin bandhig iyo muqaabalayn ka gadaale kaas oo yaxsulu xasilaan ka guurso dabadeed muqaabalo samee saxo nusqadan markaad saxato ninkii iska lahaa u celi laba shaqo waay marka deg deg u guurso markaad guurisana sax weliba muqaabalee kadib u celi ninkii iska lahaa waa kaas marka sariqada waxay culammada qaarkood ku daraan ruux ruux intuu kitaab ka caariyeysiisto guriga iska dhigan iska dhigtan oo laba sano saddex sano afar sano ka haysto ruuxanna kitaabka waa u baahan yahay bacd alculamaa yani icaarat اlkutub kitaabay ka alifeen kutub baa laga qoray nacam kutubta iscaariyeysiintooda iyo khatar ayb marka intaas wuxuu uga baxay kitaabadii iyo wuxuu ku tacalluqay wabilah towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى alihi wsaxbi wslm sayfat riwaaya